بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لحدنا يا لبعض كتابك اللؤلؤ والمرجان باب هذا باب أما باب لكل داء دواء وحو باب يهي likulli daa'in xanuun kasta waxaa u ahaaday dawaaun daawo xanuun kasta daawo leeyahay iyo wastixbaabi tadaawi istaa- isdaaweynta sunanimadeeda sunnaynteeda in la isdaaweeyo istixbaabkeeda حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء شيء دحدي هدو هذا شيء قاسو من أدويتكم داوينكنا أو ما سيكون في شيء شيء من أدويتكم أدويتي إنها خير خير هدو هذا ففي شرطة محجم أيو هذا التي توبنك سردس manaa waa istoobiddii wey fa fii shardati mixjamin buu ahaaday oo daawadu toobinkiibay ku jirdhaa in la istoobo wey taasi waa mid waxay kaloo ku jirdhaa aw sharbati casalin malab cabidis waa labo aw ladcatin ku gubid binaarin dab lagu gubo meesha xanuunsan la gubo saddexdaasi ahaate naartaasi dabkaasi oo isgubiddaas oo tuwaafiqu daa'a xanuunkii waafaqday xanuunkiibay waafaqda wamaa uxibu mana jecla an agtawiya inaan isgubo ilaa waa naar oo waa kulayl oo waa xanuun oo waa dhib badan yahay isgubiddu waa dhib badanta dayib marka waxa weeyaan saddexdaas baa la tilmaama ladca marka waxa weeyaan gubid oo meeshii dee la gubo weeye waana marka la isgubayo waa in la meleeyey arrintan inay aysan khatarna keenayn faa'iidana leedahay inaa isguba ma jeclidaas waxa weeye sidii nebiga maasalugalaya abeese inta la keenay oo yidhi anigu ma je- ma raba inaan cuno oo kale weeye macnaha wuu oggolaaday cunideedii gubniinkiina hadda waa la oggol yahay laakiin waa dhib badan yahay waxaa la yidhi marka aakhiru dawaa'i alkayu soo lama dhihisin daawada waxa u dambeeya isgubid qofka wax kale oo dhan markii lala soo maro baa gubiddu imaanaysaa xadiidkan imaamu nawowi wuxuu yidhi dibbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam xeel dheeridiis yaa xanuun baa laga garanay maxaa yeelay xanuunadu waa saddex xanuunada qofka alimtilaa'iya qofka buuxiya saddex meelood bay ka yimaadaan damawiya arrimo dhiigga dhiig iyo safraawiya iyo sawdaawiya waa dacrahaas iyo waxyaalaha qofka ku jira mid kalena waxaa la yidhahdaa balqamiya waa wixii balqam iyo waxaas haddii wuxuu xagga dhiigga yihiin dhiigga in la soo saaraa daawo ah waa toobin hadday saddexda kala tahayn caafimaadkeedu waa al-ishaal bilmuslim shubid caloosha la shubo shayga caloosha shubana la isticmaalo walaakin laa'iqa munaasaban qofka halaagayn marka malabkii waxaa lagu xusuusinayaa malabka calooshuu jilciyaa in qofkii waxaan ka yimaadaan iyo dacrahan toobniinkana dhiiggii baa la soo saarayaa jiranaa waayo aakhiru dibbi alkayu daaweyna waxaa u dambaysa waa dib waxa weeyaan waa alkayu waa gubid xadiidu ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ixtajama waxaa istoobay النبي النبي محمد باي استوبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي وحسي الحجامة كي ت- إن توبها أجره أف... أج- أجردي سوسيي أخرجه البخاري حديث أنس رضي الله عنه قال وحير كان النبي وحا صلى الله عليه وسلم يحتجم من وها ولم يكن النبي موسى أن يظلم أحد قفنا مثل الظلم أجره أجردي وحو شقيسي وهل سينجري waxay shaqayseen baa la siinay haddii istoobidda iyo dhiiggan qofka keena xaaraanta inuu wax ku qaato lama siiyeen waa la siinayaa wixiis ayib xadiiثu asmaaء xadiiثu ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alxumaa qandhadu min fayxi jahannama jahannama waxay ka ahaatay waxa weeyaan min fayxi jahannama ay ka ahaato jahannamo kiciddeeda bay ka ahaato macnaha karkaridda iyo ku- min fayxi jahannama jahannamo kulaylkeeda kulaylka xaraaradeeda soo baxaysa wey ee maxaa samaynaysaan fa abriduha ku qaboojiya bilmaai biyo biyaha lagu qaboojiya qofka hadduu qandhan yahay waxa weeyaan dee horaan nebigu usii sheegay calayhi salatu wasalaam takhaatiirta hadda wax fahansanna markaa waxay ku leeyihiin een, maraqo qofka saa u saar maaragtay wakaa qofka hadduu biyihii isku rushusheeyo ama ismarmariyo ama magaranaysaa maradii qoyan een, qan- la saaro meeshii xaraaradii kuleylku ka baxaysay waa daawo ilaa kuleylkan baa xaggaas buu ka socdaa marka biyahana lagu qaboojinaya dabbaxa iyo biyaha lagu qaboojinaya soo ma sidaasaa daawadii u noqotay ayib wuxuu kaloo yidhi xadiidka ku xiga xadiidu asmaa'a binta abi bakrin kaanad waxay ahayd idaa ut- utiyat markii loola yimaado asma bintu abibakr sidiiq weeye cabdullaahi binu zubayr hooyadii weeye zubayr binu cawaam xaaskiisii weeye caaisha walaasheed weeye idaa utiyat bilmar'ati haweeney markii loola yimaado asma haweeneydaasoo qad xummat la qandheeyey tadcuu lahaa xaalay u ducaynayso oo qof inta loo yimaado inuu dadka u duceeyo oo qur-aan ku akriyo waa dadkaa loo keeni jiray haweeney marka markii loo keeni lahaa haween haween baa loo keenaaye qandhaysan oo la rabo inay u ducayso saxaabiyaddaa weyn ducadeedu mustajaabada tahay yaa aqadatilmaa biyay soo qaadan jirta fasabat way shubi jirtay humaaga baynahaa haweeneed jiran iyo wa bayna jeybihaa jeebkeeda dhexdeeda jeebka innagu kan aan la wax ku ridanaa u naqaan lacagaha iyo waxa ma ahan jeeb innagaa ula baxnay halkaan dawqaayo kuleetiga halkaas baa jeebkii ah halkaasaa biyo looga shubayaa iyo gacnaha meelahan dheerdheer iyo xagaa biyo looga shubayaa bes biryahaasaa jirkii gaaraya ayib wakaana rasuulullaahi wuxaa sala allahu alay slam ya'murunaa kiina amra an nabrudahaa qandhada inaan ku qaboojinno bilmaa'i biyo inaan ku qaboojinno biyo inaan ku qaboojinno xaraaradda lagu dejiyo waa dibiga maanta xataa takhaatiirta kuwa aan muslim ahayn xataa wax ku daaweynayaan xaggee bay ka keeneen nabigaa sheegay calayhi salatu wasalaam أخرجه البخاري حديث رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن مقل يقول حاله يا الحمى قنض من فوح جهنم جهنم فوح هذا فوح هذا ما حي وحويا فافد هذا إيه حرارة هذا إيه وحوي كل الكذا كعي بكاهت فأب- فابردوها وحكوغا بوتشسان بالماء بيكوغا بوتشي أخرجه البخاري baabu karaahiyati tadaawi isdaaweyn laysku daaweeyo biladuudi qulaamin karaahiyadeeda u baabi qofkii hadduu waxba qaadan waayo in la qulaamiyo karaahiyadeeda oo qofka aan lagu khasbin cunnada iyo cabidda oo qulaamin aan looga dhigin taas baa laga hadlaya xadiidu caaishata qaalad waxay tiri ladadnaahu nebiga waa waa qulaaminay fii maradi xanuunkiisa fajacala wuxuu gudagalay yushiiru ilaynaa inuu noo ishaaraya nebigu ma hadli karine allaa taludunii hay qulaaminina haa haygu khasbinina faqulnaa haddana waxaan dhahayneed saxaabadii nebiga ag joogtay karaahiyatulmariidi qofka jira niciddiisa lidawaa'i daawada u nacaya weeyaane ku wada oo ku- kusii qulaamiye ilaa war waa waa jiran yaho waa maaragtay qofka jiran inuu wax cuno oo wax lagu qulaamay ma ogole kusii wadaan lahayn bay ti falamaa afaaqa hadhow markuu miirsaday nebigu oo miiraabay qaala wuxuu yidhi alam anhakum ma waana idinka nahyin an taludduunii inay qulaamsaan oo qulaamintu waxa weeye afka labadiisa dhinac qofka isagoo aan khiyaar ahayn saa wax loogaga shubo haa haddana soondoyni adduun ba wax lagu xiraa iyo waxyaalo kale oo qalab baa saas loo geshaa waaye war waana idin dhihin oo idinka nahyin nahyi nebigu wuxuu reebay inaa kaa dhaan bahay qulnaa waxaan niri bay dhahaan nebi allow waxaan u moodnay karaahiyatulmariidi lidawaa'i qofkaa jiran cidda uu naco daawada faqaala wuxuu yidhi laa yabqa axadun qof ku baaqi noqon mayo fil beyti gurigan ilaa ludda isna waa la qulaaminaya wal xaal ana anduru aan fiirinaya qof kasta waa laga goynaya wixii uu sameeyey waa laga qisaasaya ya intii joogtay markii sidaa la ii gelayey qof kasta isna waa lagu qulaaminaya ila alcabaasa mooyaane oo nebiga adeerkiisa fa inahu cabaas lam yashhadkum hadduu yimide awal idinlama joogin dee hadda qofkii guriga gadaal ka soo galay kuma jiro lam yashhadkum cabaas idinma xaadirin ma joogin meesha cabaas bin cabdilmutalib markii hore qulaaminta wadeen cabaas ma joogin wala fiirsa arrinta cajaa'ibteeda marka waaye marka dee dadkii hawsha sameeyey iyo dadkii raalliga ka noqdaabaa lagu samaynaya imaamu nawi wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa ishaarada la fahmayo inay ka dhigan tahay hadal cadow lagu yiri qofka haddou saa ku yidhaahdo ishaarada la fahmayo wariga daaye iyo wariga daaye afka isagoo ka yiri waa isku mid nebigu haddou ishaaray wariga joojiye in la joojiye ahayd ishaarada waa la fahmay waaye waxaa kaloo laga qaatay qofka ta- xadgudubka sameeyey in lagu tacsiirayo oo lagu edbinayo wuxuu sameeyey oo kale wax la mid a hadduu wax qulaamiyey isna la qulaamiyey haddaysan xaaraan ahayn qof wax xaaraan ah hadduu qof ku sameeyo la dhihi mayo isna xaaraantii oo kale ha looga gooyo ilaa waa xaaraan buu sameeyey haddaysan wax xaaraan ahayn wax xaaraan ah hadduu sameeyo looga goyn maayo isagii si iyadii oo kale lagu samayn mayo akhrajahu lbukhaariy baabu tadaawi buu u baayahay isdaaweyn bilcuudilhindiy cuudulhindi waa la yaqaan waa yaallaa waddanka carabahana waa tumach waa buxaax wa wa huwa cuudulhindigu alkas kust kustu kusto afaarkii la dhihi jiray cuudulhindi iyo cuudulbaxri labadaba waa jiraan waana isku mid wax yaray ku kala duwan yihiin xadiidu ummi qays bintu mixsanin annahaa gabadhaas atat bibnin wiil bay la timid wiilkaasoo lahaa u sugnaaday yada wiilkaasoo sakiirin yar waaye wiil yara bay keentay lam- kaasoo lam yakul icaama weli cunnada aan cunin ma gaarin cunno cun ilaa rasuulillahi bay u keentay sal alla alay slam fa ajlasahu rasuulah nebigu wuxuu fariisiyey sala allahu alay slam fii xijrihi dhabtiis bowdyahow nebigu saaray wiilka nebigu waa naxariis badnaa fabaala wiilkii yaraa waxma kale oga waa ku kaadiyey calaa thawbi nebiga maradiis buu kusii daayey kaadidii ilaa ilma yare fadacaa nebigu bimaa'in biyo u yeera fanadaxahu waa ku rusheey walam yaksilhu ma mayrin safiinaha u yar kutubta baa lagu qaatay masalada anaa najaasada mukhafafada ah waa wiilka yar kaadidiisa la- laba sano aan gaarin caana waxaan ahayn aan quudan waxaana biyaana lagu rusheeyaa aa ilaa najaase muqallada iyo mutawasida midna maaha moogta biyaa lagu rusheynaya lamana mayrin waa ilma naaska nuugaya weled haddii la dhaho wiil iyo gabar baa ku dhaca laakiin ibni haddii la dhaho waa wiilka gabadha sidii qof weyn baa la iskaga dhaqayaa iyada kaadideeda la mid maaha xadiidu ummu qays binti mixsanin qaalad waxay tiri samictu nabiya baan maqlay sal alla alay slam yaquulu xaaluu leeyahay calaykum laazima bihada alcuudilhindiyi cuudulhindigan laazima oo isticmaala faina fiihi dhexdiisa waxa ah sabcata ashfiyatin toddoba daawo toddoba daawaa ku jira aan qayb ka mida idiin sheego yustacadu waa la sanshu- waa la sanshubaa bihi cuudulhindiga min alcudrati samboorka sambacraarka iyo dhanka qofka dhabxaaniga intaa cuncunayso oo maaragtay xoqxoqmayso oo saasoo kale ay ku dhacayso baa sankaa looga shubaya geedkan cuudulhindiga dadka way- badanaaba waxaasna carruurta yaryar bay halkaa hunguriga ayaa waxaa kaga dhaca dhiig baa kacaya xooga kabacdina waxa weeyaan ama sanka iyo hunguriga dhexdooda meesha ah ama halkaa dhibxana gaas kore ama waxaa la yidhi waa namara yar yar oo sanka iyo dhuunta iyo kasoo baxaya oo carruurta ku dhaca inta badan geedkaana anfacaya ilaa qoyaankao dhan buu nuugayaa geedkan balqamka iyo waxaasoo dhan baa meesha ka baxaya taas waa mid wayuladdu bihi waxaa kale oo yaa waxaa kale oo geedkan isagana la waraabiyaa oo lagu qulaamiyaa layskaga daaweeyaa min daatiljambi xanuunka daatuljambiga la yidhaahdo waa xanuun dhinac ku dhacaya waayo oo dhinac dhaca dhinac baa qof xanuunaya kaasna waa u daawo waa xanuun khatara xanuunkan buu leeyahy daatuljambigu labadaasba waa u daawo laakiin toddoba daawo kalea ku jira oo labada iska mid yihiin akhrajahu lbukhaari kuwa acshaabta iyo dhirta iyo waxaas gadaa gadaa maarat haya cudulhindiga isagoo shiidan isagoo ge- laamihiiya wixii isagoo ah baabu tadaawi buu baab yahay isku daaweyn bilxabati sawdaai xabatu sawdaa waa magac xabad sawda waa xabad sawdaa ha waa mirahan yaryar ee madmadow ha xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuul allahi nebi maxamed baa maqal sal alla alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay fi lxabati sawdaai xabatu sawdada shifaaun caafimaad baa ku sugan min kulli daayin xanuun kasta ila asaama dhimashada mooyaane geyri waxaan ahayn xabad sawdo daawo waa ugu jidha waxaan daawo dalka la keenaya adduunka inta badan mukawanaadka ama waxal ay ka kooban tahay daawooyin badan xabasowdada qolaba magac u taqaanaba waa lagu soo dhex daraa ama dhir badan oo dawaa'iya lagu soo dhex daraa xabasowda waay shuniis na waa la yidhahda shuweyniis magacyada noocaas marka geyri wax ka tari mayso laakiin wixii kale oo dhan waxbay ka tarasaa waa daawo geedkan waa geed cajaa'ib akhrajahu lbukhaariy qof aan waxba baran oo maaragtay iska xaraka raac ah ama xuruuf raac ah baa xadiidkan arkay baa la yidhi markaasoo filxabatidaas wuxuu u fahmay filxayat xayaduna waa abeeso markaas dadkii wuxuu ugu akhriyey o u sheegay wuxuu yidhi filxayati sawdaay abeesada madow daawo waa ku sugan xanuun kasta oo dadkii abeesada wada cayrsadeen oo qof kasta is yiri abeesada madow waa daawo lagu sheega Xa- ma og tahay ba'dii keliya unbuu ya ka dhiga erigu inta kale waa isku egyahay xabba iyo xaya isku si unbaa loo qoraa xuruufta keliya midna waa hal dhibic midna waa laba dhibcood marka haddii xataa adiga hadda laba dhibcood inta u qoro uu ku khaldo kan dhibceeyey waa inaad garanaysa aadan u akrin wax meeshaas kaa qoran waayo marka ilaa waxa meesha lagu leeyahay diintu waa barasho iyo culimo in loo hor fadhiiso waxaad meesha ka daalacanaysid ama ka akhriysid waxaaba laga yaabaa si khaldan in maarata loo soo daabacay ama loo xarakeeyey ama ay tahay laakiin markaa kala kulanto min afwaahi lculamaa culimada afkooda cilmigaa ka qaadatid bes waa saxiix ma khaldamaysid akhrajahu lbukhaariy baabu talbiinati labaniyad mataqaan ba hala yidhahdo labaniyad ba hadda loo qaynaa talbiina baabun hada baabun atalbiinatu mujimmatun waa adkaysaa lifu'aadil mariidi qofka xanuunsan qalbigiisa way adkaysaa waxbay u tadhaa xadiidu caaisha zawji nabiy sal alla alay sl annaha kaanat caaisha waxay ahayd idaa maata almayitu meydku markuu dhinto oo min ahlihaa iyada ehelkeeda dadka ay isku xiran yihiin qof hadduu dhinto fajtamaca lidaalika arrinkaasna usoo ururaan annisaa'u dumarku dumarku waa yimaadaan meesha qof ku dhintay dumar meesha yimaadaan gurigii iyo waxaas uma tafaraqna kala tagaan dadkii soo yimid meesha ilaa ahlahaa qofka dhintay ehelkiisi mooyaane iyo wakhaasatahaa mooyaane caaisho ehelkeedii iyo khaaskeedii dad gaara markay soo haraan amarat waxay amri jiray caaisho biburmatin digsi oo min talbini talbiinatin ah labaniyada digsi ha la ii kariyo labaniyada oo dubiqad waa la karin jiray uma sunica waxaa la samayn jiray hariidun hariid waa hilib yaryar suqaar hilibkaa yaryaroo jarjaran fas- fasubat italbiinatu labaniyadii waxaa lagu shubi jiray calayhaa suqaarkii hilibkii yareeraa iyo labaniyadii baa laisku dhex darsi uma qaalad waxay dhihi jirtay kulna minhaa cuna war cuna fa innii samictu rasuulallahi nabi maxamed waan maqlay sala alla alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay atalbiinatu talbiinada waa labaniyad majammatun adkayn bay u tahay ya li fu'aadi lmariid qofka xanuunsan qalbigiisa laa geyri baa gashay markuu cabo xoogaa buu isbedelaya tadhabu waxay la tagtaa labaniyadan bibacdilxusni tiiraanyada qaarkeed tiiraanyada qaarkeed bayba qofka ka kaxaysaaba marka talbiinadaani waa xanuun waa waa sharaab sida sha- een, boorashka oo kalea laga dhigaya daqiiq iyo buunshe iyo waxyaalaha aduu laisku dardaraya marmar baa malab lagu daraa sida caanihii oo kale waxay noqonaysaa wax sida boorashkii oo kale ah jilicsan oo cad hilibkaa yaryar baa lagu dara waay qofkii jiranaayo tiiraanyaysanaa marka tiiraanyadii baa ka yaraanaysa akhrajahu lbukhaariyu baabu tadaawi isdaaweyn buu u baab yahay bisakyil casali marab cabidi malabka in la isku daaweeyo oo la cabo xadiidu abi saciidin ana rajula nin baa ata nabiya nebi maxamed u yimid sal alla alay slam faqaala wuxuu yidhi ninkii nebiga markuu u yimid wuxuu ku yidhi nebi allow akhii aniga walaalkay yashtakii badnahu calooshuu ka sheeganayaa waa xanuunsan yahi faqaala nebi wuxuu yidhi isqihi walaalkaa waraabi casalan malab ord walaalkaa malab si waa soo siiyey uma ata thaaniyata mar labaad buu ninkii nebiga u yimid faqaala oo wuxuu yidhi weli waa jiranya so isqihi ma- casalan ku celiyo malab si uma ataahu thaalithat mar saddexaad buu u yimid wuxuu yidhi ninka weli waa xanuunsan yahi faqaala nebi wuxuu yidhi isqih casalan malab waraabi uma ataahu markii kale u yimid faqaala wuxuu yidhi facaltu waa falayo waa sameeyey faqaala wuxuu yidhi nebigu sadaqa allahu ilaahay run buu sheego malabka daawaa ilaahay ku sheegay wakadaba badnu akhiika walaalkaa calooshiisuna waa been sheegtay walaalkaa hadduu biskoon waayey walaalkaa calooshiisaa been sheegtay waxa weeye nebigu run buu sheegay calayhi salatu wasalaam ilaahay run buu sheegan leeyahay la fiihi shifaaun linnaas ya waa qur-aanka lagu yiri isqihim casalan war ku noqo mar afraad malab sii ninka fasaqaahu waa siiye fabara isla markiiba waa biskiskood meesha waxaa laga qaatay daawadu waxay leedahay kuuro mayaan dhahnaa qadar daawada waxaa la fiirshaa qofka la siinayo awooddiisa dadku isku awood maaha garaamka qofka miisaankiisa awooddiisa wuxuu qaadan karo waa la fiirinaya daawadana qadarka qadar bay leedahay qadarka uu ka qaadanayaa la siinaya labadaa hadday is helaan xanuunkii waafaqaan taam weeyaan malabka hadda ninkii markii hore iyo markii labaad iyo markii saddexaad iyo wuxuu malabku la dagaalayay weli ma dhammaan ninkii waxbaa laga daaweynayay markii ilaa afar jeer la siiyey baa xaaladdu iskentay oo biskooda marka arrintaasaa laga qaadanayaa buu leeyahay xataa hadda sharaxu waaba uu qabanayaaba dayib daawada qaabka loo qaadanayo qadarka laga qaadanayo qofka qaadanayo jiran awooddiisa waxaasoo dhan waxay ka mid tahay buu yidhi min akbari qawaacidi ibi caafimaadka qawaaciddiisa kuwa u waaweyn a waxyaala u kowaad oo qofku iska fiirinaya wey waay zaadulmacaad waa ibnuqayim baa le wuxuu yidhi nebiga daaweyntuu dadka daaweynaya calayhi salaatu wasalaam daaweynta ka dibil adibaay takhaatiirta daaweynteedoo kale ma ahayn nebiga dibigiisu waa la hubay waa qadci ilaahi xag rabbi baa looga sheego waa lagu biskoonaya waxyi weeye mishkaatu nubuwa nebinimada daaqadeeda kasoo baxa iyo liifadeeda ama ummadda kale dibiga ay dadka daaweynayaan xadas wa dunuun wa tajaarib baa la dhahaa waa tajriba la qaaday waa u malayn qofka markii uu wuxuu kuu sheegayo waxa u malaysid inaad maarata u qodhid ama siisid xadas waaqi qiyaasid arrimahaasay ku socdaa arrimaha kale aa taasay ku socotaa ayib baabu daacuni marka malabka see loo isticmaalaya halkaas xir kaga noqdo malabka mar waxaa la isticmaalaa isagoo baraxla keligiisa marna isagoo mamsuujan wax lagu daray dad baa caana ku walaaqa dad baa biyo ku walaaqa qalaba sibay isticmaalaan intuba waa dhimo leh baabu daacuni daacuunkiiba uu baab yahay wadiyarati iyo baasaysi wax la baasayso walkahaanati xuraafaysi iyo wagayriha kaahinimada dadka wax ka sheeg sheega waxaasaa laga hadlayaa waxoo dhanna ma fiicna حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير ضاعون ضاعون رجس وعذاب عذاب كاس أرسل الله ديري على ضائفة ضاوي ماشي ضاو يغرى على ضائفة كوح بالغدول ديري كوضا من بني إسرائيل غير بني إسرائيل كهذا غير بني إسرائيل ما كان إسرائيليين عذاب واجه ريجا الغدول ديري وحوها اللغة أرقصي وبلاي نمكان إيه أو ما سعلا من كان قبلكم بوها حديثكم عدي إذن كور ريسي داد أبال قدري ضاعونك بهالكاس كالورها فإذا سمعتم مركان مغشان به ضاعونك بعرض لل إنو كدعي فلا تقدموا عليه الدشيس هو قلننا بيش ضاعونك جرو هآذننا وإذا وقع بأرض لل مركو كدع ضاعونك والحال أنتم إذنكم بها أرض لا أتشوكتان فلا تخرجوها كبحننا meeshaa joogteen hadduu ku dhacay ha ka cararinina meelow ku dhacay hadday jirdhana aydnaan ka maqantiina ha aadinina waaye karoonayaashii iyo waayihii dheweyto xanuunadii khatarka ahaa dad baa saan oo kale xadiidkan iyo kuwa lamidkaa maaragtay uga qiyaas qaatay ama u daliishaday fayrasyada khatarka ah ee waddanka ka dhacay oo ummadda la kala xanibay xagga ha u safrin xagga ha ka bixin xagga ha aadin firaaran minhu ha ka bixinina meesha uu ku dhacay firaaran minhu idinkoo isaga ka cararaya haddaadan ka cararayna dantaa u baxaysid dhib ma leh laakiin isagaan ka cararaya ka guuraya maya wa fii riwaaya laa yukhrijukum yuusan idin saari ilaa firaaran minhu ilaadan amaa moodaa istisnihii caadiga ahaa laa yukhrijukum ilaa firaaran minhu waxay dhaheen ilaadan waa liliijaabi laa lilistinaa'i laa takhruju weeye ha bixinina idaa lam yakun khuruujukum bixitaankiinu hadduusan ahayn ilaa firaaran minhu cararid waaye isaga laga cararayo laa takhruju marka isagii baa laga cararayaa lama ogolo xadiidu cabdiraxmaan bin cawfin saxaabigii taajirka ahaa saxaabada jannadana loogu bishaareeyey can cabdillaahi bni cabaasin baa laga wariyey ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi may cumar bin khadaab baa kharaja u baxay ila shaami ardu shaam mataqaanaa dhulkan hadda dagaaladu ka socdaan muddo badan ay ka socdeen ardu shaam waa xilliga cumar bin khadaab ardu shaam baa waxaa lagu diray buu aaday sayd cumar xataa idaa kaana marka u ahaaday sayd cumar bisariqa meesha sarga la yidhaahda sarqa laqiiho waxaa la kulmay umaraau lajnaadi magaalooyinka ciidamadii joogay taliyayaashoodii baa la kulmay ilaa madaxdii wey oo yaa ka mid a abu cubayda bin ljaraax oo ninkii isaguna jannada loogu bishaareeyey iyo waa asxaabuhu raggaas baa la kulmay fa akhbaruuhu sayd cumar waxay u sheegeen ana alwabaa'a daacuunkii qad waqaca inuuba ku dhacay biardi shaam ardu shaam baa ku dhacay rabiicul aakhir bay bishu ahayd baa la yidhi sanadkuna sideed iyo toban buu maray muxuu la baxayaa sayd cumar isagaa markaa khaliifka islaamka yatafaqad fiiha axwaal raciya shacabka axwaashiisibuu soo soo maarata usoo kuurgelaya dadka madaxda meel iska fadhiyaan maa guri inta meel ka taagtaan waa inay hadba gobol iyo hadba magaalo iyo arrimaha ay la socdaan hadba meel ogaadaan dadka caafimaadkooda iyo noloshooda iyo amnigooda iyo nidaamkooda sayid cumar baa marka halkaas saas u aaday waaye haddana qofkii meel inta guri ka dhis hoose ka socota wuxuu qabaa adduunkai dhan halkaas ka maamulayo oo gurigaan ubuu qabaa dalkii oo dhanba ama tuuladan uu haysto daacuunkan caam buu ahaa taariikhda lagu sheegay daacuun camwaas daacuunkii la baxay wey marka ardu shaam waxa weeyaan waa dhul caana waa shan meelood filisdiin urdun waa meeshan jordan hadda laisku hayo filisdiin urdun dimashik ximsa qinsariin intaa wey waa da- hadda dowladay noqdeen waa dee dhulka waa la kala gogoy waxaa la yidhi meeshaa u socotay waxaa ka dhacay xanuunkii khatarka ah qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi faqaala cumar baa wuxuu yidhi udcu liya almuhaajiriin ibnu cabaas muhaajiriin ugu yeer muhaajiriinta ala weliina hore fadacaahum waa u yeer fastashaarahum waa la tashaday wa akhbarahum wuxuu u sheegay ana alwabaa'a xanuunkii qad waqaca bishaami shaam inuu ku dhacay ee ma galaa meesha mise waa noqdaa madiinaan ka imide fakhtalafuu muhaajiriin waa iskhilaafeen faqaala bacduhum waxay dhaheen qad kharajta liamrin arrin muhiima u soo baxday walaa naraa ma ra'yeynayno an tarjica canhu inaad ka noqotid ee gal faqaala bacduhumna waxay dhaheen macaka waxaa macaadaa baqiyatu nnaasi dadka intii ka baaqiga ahayd waa maxay dadkii sharafta lahaayoo saxaabadii ka haray yaa saxaabadii baa kula socota dadba hadduu jiray dad tegiye dad intii ka hadhaa kula socota dadkan kalena waxaan la tirsan maye baqiyatu naas waxay dadkii dad ahaa intii ka hadhay baa kula socota saxaabadii nebiga baa kula socda sayid cumar dad meel la iska gelin karo ma aha haye maadaama dadkaasi kula socdaan waa asxaabu rasuulilaahi baa kula socda sal alla alay slam walaa naraa annagu ma ra'yeynayno an tuqdimahum inaad gelisid calaa hada alwabaa'i xanuunkaa khatarka ah faqaala wuxuu yidhi irtaficuu canii iga kaca mar haddaydnaan cod midaysan idnaan isiin laba ra'yi kee qaataa ka kaca meesha uma qaala wuxuu yidhi udcu liyaal ansaar ansaar hala igu yeer fadacowtum waa ugu yeer fastashaarahum waa la tashakaday wuu la tashaday fasalaku ansaarna waxay qaadeen sabiilalmuhaajiriina muhaajiriin wadaday qaadeen kuwana waxay dhaheen gal kuwana waxay dhaheen ka noqo wakhtalafuu waa iskhilaafeen ka ikhtilaafihim sidii muhaajiriin isku khilaaftay faqaala wuxuu yidhi irtaficuu canii iga taga ka kaca meesha waxa weeyaan ma raba anigu aaraa iskhilaafsana midna baan rabaa uma qaala wuxuu yidhi udcu lii iigu yeer man kaana haahunaa halkan ciddii joogto oo min mashyakati qurayshin quraysh odayaasheeda ah oo min muhaajirati lfatxi fatxiga ama maka furashadeedii kuwii muhaajiradeedii ah raggaa iigu yeer ragga odayaasha ahaayoo waayo aragga ahaayoo raggaa iigu yeer raggaa hal iigu yeero waa dadkii madiine u hijrooday caam alfatxi sanadkii xag- maka la furanay ama muslimatulfatxi baa la yidhaahdaa oo madiine dadkii aaday weeye intii maka la furtay kabacdi muuqaalkay muhaajiriin ka yihiin ila maka haddii la furtay hijraba dhammaantay raggaa hal la igu yeero bay sayid cumar waa nin ku dadaala muwaafaqada markaasaa loogu yeera wuu la tashado arrintiiba u sheegay falam yakhtalif isma khilaafin minhum xaggooda calayhi dushiisa rajulaani laba nin isma khilaafin isku meel bay mareen maxay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen naraa waxaan rayeenna an tarjica binaas dadka inaad la noqotid walaa taqdimhum aadan u gelin calaa hada alwabaa'i xanuunkan cod midaysan bay ku dhaheen fanaadaa cumar cumar baa dhawaaqay finaasi dadka dhexdooda waa qaylo dheera innii anigu musbixun waxaan ku waabadisanayaa aroortii calaa dahrin gaadiidka dushiisa aroortii waagu wuxuu ii beriyay anoo gaadiidkayga saaran faras iyo geel wax la wataba fa asbaxuu calayhi idina kuwaa beris ya idina sidoo kale qaala abu cubayda wuxuu yidhi binuljarax afiraaran waa ninkii ciidamada wata ma cararid baa sayid cumarow min qadarillaah ma ilaahay qadartiisaa ka cararaysaa daacuun baa ka fakanaysaa faqaala cumar wuxuu yidhi low kayruk adiga cidaan ahayn low kayruk alla adiga low kayruk allow ma adiga cidaan ahayn qaala ha yidhaahdo hadalkaas yaa abaa cubayda abaa cubaydo allow ma maanta codkaa ka soo baxo qofaan adiga ahayn waa xanuujin lahaa yaa cidaan laakiin adiga abu cubayda jannada loogu bishaareeyey ilaa isaga iyo cumar iyo isku mar baa jannada loogu bishaareeyey waa isku t- waa isku rag ya haa jawaabtaan ku siinayaa nacam haa waa cararaynaa nafiru waxaan ka cararaynaa min qadarillaahi ilaahay qadartiisa ilaa qadarillaahi qadarta kaloo ilaahay baan u cararaynaa ma qadarta ilahay baa laga fakan karaa Tanu- tanna waa ka cararaynaa taasna waa u cararaynaa waa isla- isla qadarti cilmi badana Af- ara'ayta ka waran bir waa u caqli celinayaa low kaana laka ibilun geel hadduu kuu ahaado oo oo habadad taasoo habadad ku hoobatay waadiyan tog togaasoo lahu cudwa cudwataani laba daamood leh laba gees togusoo laba dhinac ma leh haddii geelaadu togaan kusoo hoobto ixdaahumaa toga labadiisa dhinac midood khasibatun waa barwaaqo iyo naq walquraan midda kalena jadbatun waa abaar alaysa mausan ahayn shaanigu in racayta haddaad daajiso xoolaha alkhasibata midda barwaaqada ah racaytaha mid ku daaqay oo ku daajiyey biqadarillaahi barwaaqada haddaa geysaso ilahay qadartiis kumaadan geyn wa in racayta aljadbata abaarta haddaad daajisina racaytaha biqadarillaahi ilahay qadartiisa maadan ku daajin xanuun baa xaggan leedahay aan meesha ordaynana xanuun male halkan hadday abaarta ay reerka ku furi tanna barwaaqata ku furi mid kasta soo qadarta ilaahay maa qaala wuxuu yidhi fajaa cabdiraxmaan bin cawf baa yimid oo maqnaa wa kaana wuxuu ahaa mutaqayiban mid maqan fii bacdi xaajati danihiisa qaarkoodba ku maqnaa faqaala wuxuu yidhi ina cindii aniga agteeda waxaaba ah fii haadaa kana isku haysaan cilman cilmi weyn anuu xadiis baan bahaya maxaaba fikr fikradba maxaa keenay samictu rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa samictum markaa maqashaan bihi daacuun biardin dhul falaa taqdamuu caleyh ha u gelinina muhaajiriin iyo ansaar iyo lalamaba shireen had- xadiidkan haddii marka hore sayid cumar hayo ama raggii hore yaqaanaan oo sheegi lahaayeen saasaa nebigu yiri baa horey laga dheelaa fikradba looma baahdin waidaa waqaca biardin dhul haddou ku dhaco wa an- walxal antum fiiha aad joogtaan falaa takhrujuu ha kaf bixinina firaara minhu carar ha ka cararaysaan qaala wuxuu yidhi faxamid allaha sayid cumar cumar cumar ilaahay baa mahadiyey meeshii uu u socday iyo inuu madiine ku noqdo xanuunkan ka cararo ka noqdo iyo xadiidkii loo sheegay waa iswaafaqe sayid cumarna intaasuu wuxuu soo jeesay baa xataa qur-aanku kusoo degay oo maarata muwaafaqa dhacday uma saraf sayid cumar waa gadoomay xaggee aaday madiinaya halkaas buu aaday dadkiina xanuunkan waa ka badbaashi daacuunkii dadka baabi'iyo daacuunkii camwaas loo baxshay weye oo khatarka ahaa marka daacuunku ummadii hore cadaab buu ah laakiin ummaddaynaan raxmad buu u yahay shahaado u yahay ajar buu u yahay ummaddan hadduu ku dhaco wakaa kuwii horena cadaab buu ku ah baabu laa cadwa istallaalid istalla ee macnaha istallowsiin yaa ma jidho xanuunka in laysku tallaabiyo qofkaan xanuunkiisa inuu qofkaa kale u tallaabin karo walaa diyarata baasiisina ma jiro walaa haamata waxa haamada la yidhaahdana waa lagu fasirayaa taasina ma jidho waayo walaa safara safar bisha la yidhahdo la baasaysana ma jiro walaa naw'a xidigaysina ma jiro walaa guula waaye dhalan habaabis taasina ma jidho waaye walaa yuuradu mumridun xoolo xanuunsan lagu laguma arooriyo calaa musixin xoolo caafimaad qaba intaa iyadaysan jirin isna wax la kala soco wixii jiran iyo wixii caafimaad qaba ha la kala soco xoolo xanuunsan iyo xoolo caafimaad qaba yaan laisku aroorin yaan laisku xerayn yaan laisku kaxayn waa xadiid cajaa'iba xadiidkan ogow waay midda u horeysa laa cadwa taa weeyaan waxay qabeen xanuunku isagu awooddiisa inuu ku gudbi karo ou intoo qofkaan uga tago qofkaan kale ku gudbi karo awooddiis mana jidho taas taasi ma jidho hadduu tago xanuunku cid kale ku dhaco ilaahay baa ku riday waaye walaa diyara waa maxay waxbay baasbaasaysan jireen oo ta- oo tafaafuli jireen walaa haamat haamadaas laba fasir bay leedahay shimbiraysi ma jiro in la yidhaahdo shimbir gaar oo ay yaqaanaan oo habeenkii shimbiraha ay arkaan ah bay nabcaan jireen oo waxay dhihi jireen ninka hadduu gurigaada shimbirkaasi fuulo wuxuu arkayaa waa waa tacsiyeynaya qof baa dhimanaya ama ma ahe walaa haamad waxa aarsi ma jiro waxay dhihi jireen qofka dhintay lafihiisa ama naftiisa baa bahal noqonaya bahalkaasaa duulaya qofkan dhintay baa ag joogaa yaa haddii la dilay wuxuu ku hayaa hala ii aaro waxaas iska dhadhaxshe waxaaso dhan waxba kama jiraan baa leyi safar bisha la yidhahdo ma jidha waa maxay safar waa jidhaa bil baa la dhahaaye in la baasayso ma jidho walaa safar ama waxay leeyihiin dadka calooshiisa waxaa ku jira bahal yarah oo markii qofku gaajoodo ku kacaysa markaas laga yaaba inay qofka disho waxyaalahaasi aaminsanaaya walaa guula guulkani waxa weeyaan dhallaan habaabis iyo wixii la mida oo meelahaas baa waxaa la maqlayaa bidhaan iyo sharqan iyo waxbaa qofka iskaga baxaya baadiyahaas oo isku midabaynaya marka taasina wataa aan gaarna marka xadiidkeeda imow xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina rasuul allahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa cadwa isku tallowsiin xanuun laysku tallaabiyo ma jiro walaa safara safar baasaysi ma jiro walaa haamata shimbirka haamada la yidhaahdo ama baasaysigiisu ma jiro ama lafaha meydka ee ruuxiisa ay leeyihin waa qaylinaysaa ma jiro faqaala acraabiyun baa wuxuu yidhi yaa rasuul allahi haddaan cidi cid xanuun ku tallaalayn oo aysan xanuunku gudbin oo faafin xanuunada faafa beedhahanada soo maa yaa rasuulallah famaa baalu ibili geelayga xaalkiisu waa maxay takuunu fi ramli bacaadkaasi iska ahaanaysaa geelaygu bacaadkaa iyo cadduunkaa iyo meelaha ciidda wanaagsan ba iska jooga kaannaha waxaa moodaa adibaa deero iyo dabataag qurxiis baa moodaa fayaatil baciiru neef geelaa imaanaya al ajraba cadhaysan neef geelo cadho qabaa u imaanaya fayadkhulu baynaha geelaydiibuu dhex gelayaa fayujribuha waa cadhaysiinaya isagaa ku tallaalay isagaa cadhaysiiyey faqaala ne wuxuu yidhi haddaa hadda laguu raaco warkaaba oo kanintow geelaan u yimid geelii cadhaysiiyey faman acdal awala kii hore isaga yaa xanuunka ku gudbiyey ratiga yaa kan yimid yaa isaga ku riday hadduu isagu geel kale ka yimid kii u horreeyo xanuunka ku dhacay yaa ku tallaashay isaga ilaa mid baa markii koowaad lagu bilaabay mogta ya intaan kale hadday isisaraayeeyeen oo isqaadsiiyeen kii u horreeyey yaa qaadsiiyey ilaahay hadduu qaadsiiyey kuwaana ilahay baa qaadsiiyey warkaas saasaa looga soo afjira marka waayo marka xadiidan mar dhowta soo maray inagoo sayd cumar lahaa waxaan ku waaberiisanayaa gaadiidka dushiis aynu soo maraynay waxaa ku jirdhay kelimad ah fa asbaxuu soo kuma jirin fa asbaxuu calayhi haba amar haddaan laga dhihin fa asbaxuu calayhi iyagiina gaadiidka dushiisa way ku waaberisay iyagoo macnaha geedi u diyaaray inay guuraan ereygaasaan ku noqdo ayib marka saasaa ninkii loogu jawaabay xanuunkan ciddii u horreysay oo ku dhacay xaggee buu kaga dhacay hadday dhahaan geel kale geelna geel kale weligeed geel joogsan mayo tasalsul waa isdaba joog bay noqonaysaa marka ilaahay baa u keenay wey xadiidu abi hurayra qaal qaala nabiyu sal alla alay slam nabi wuxuu yidhi laa yuuridanna mumridun calaa musixin yaan la aroorin mid xanuunsan mid jiran haddeer soo lama dhihin mid jiran dee mid xanuunsan xanuun kumaba tallaali karo ixtiyaadka iyo dadaalka waa la rabaa a inaa caqiidaysid adiga hebel baa xanuunka kugu tallaashay taa lama rabo laakiin adigu inaa is ilaalisid yaa waa waa fiicanta taa waa fiicanta ha aaminin laakiin isagaa xanuunku iskii u gudbaya ismaamulaya isma maamulayo ilaahay baa ku ridaya baabu diyarati wal fa'li baasaysigii iyo fa'li waa maxay saraada wanaagsan saraadada ya wax fa'li xasana iyo wamaa yakuunu fiihi shu'um baasaysigu wuxuu ahaaday waxyaalaha la baasayso oo balaayada ah intaasba waa laga hadlaya حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حيري لا عدوى عدوى ما هان يسقاسن ولا طيرة باسيس مجره ويعجبني النبي حيري وحا يعجب قلنا يا إلى في عن الفأل فأل فأل وامحي فأل سراد ونكسن قالوا وحيدهم وما الفأل فأل وامحي قال وحيري كلمة طيبة وكلمة ونكسن فأل قال كقبسن قفبا jiranaa markaasuu wuxuu maqlayaa erey ah yaa saalim saalim waa kan nabadda qabow markaa le wallahi hadalkaas waxaan ka qaatay kelimadaas qofka afkiisa inaan biskoonayo saalim waa mid caafimaad qaba fa'li marka waxa weeye co- waxa aad ka saraasatay kelimad wanaagsan oo aad maqashada oo khayr ah ka qaadatay ama qof baa baadi raadinayay markaasuu wuxuu maqlay qof leleh yaa waajid yaa waajidu kii helayow kani kaa helay uma jeedo kan war iskama hayaan lele hadalkaas waxaan ka qaatay inaan baadidii helayo ha marka tani way fiicanta iyadu xadiidu abi hurayrata qaal samictu rasuula allahi sal sl yaquulu laa diyarat baasayse ma jiro wa khayruhaa kan u fiicani alfalu waa fa'liga waa saraadda qaalu waxay dhaheen qaala wuxuu nebigu qaalu waxay dhaheen wama alfa'lu waa maxay qaala wuxuu yidhi alkalimatu saalixatu kelimadda wanaagsan weeye yasmacuhaa axadukum midkiin uu maqlayo midkiin baa maqlaya markaasoo khayr ka qaadanaya waka dantaadina marna ha ka noqon dantaadi waa ku soconaysa taasna halkaasaa la dhig waxaa ku xiga xadiidka odhanaya xadiidu ibni cumar ana rasuula allahi sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi laa cadwaa walaa diyarata washu'mu baasaysigu fii halaatin saddex buu ahaada filmar'ati haweeneyda waddaari guriga waddaabbati daabadda baasaysiba hadduu jiro wax la baasaysanayo saddexdan baa la dhibsanayaa waaye filmarad haweeneyd haweeney aan dhalayn ilma lahayn ilma ilma aan ma dhasha ah iyo daarta daartana waa la baasaysaa daar ciriiriya oo deris xun oo masaajka ka fog oo dhib badan markay tahay waa la iska baasaysanaya la iska nabcaysanaya baasaysku waa saas daabadda wadaaba daabadna daabadaan weligeed lagu jihaadayn oo duulaan lagu aadayn oo gaale la iskaga celinayn oo halkan faraska iyo iskaga ninka dabran yihin iskaga qoofilan yihiin haddana hubkan kale aleelay adduunkan kale aan weligeed diinta loogu kaalmaynayn wax la baasaysa weeye haddii saddexdaase baasaysgu ahaada حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نوحي إن كان في شيء shay hadduu baasaysigu yahay maba ficnee filmarati bu ahaaday haweeneyda wal farasi faras ku ahaaday wal maskani gurigu ahaaday waa saddexda hadeer lagu soo sheegay waayo saddexda haddaan la baasaysan meel kaloo baasaysi gelayaa maba jiraba baabu qatlil xayaati abeysooyinka layntooda iyo wakayraha keyrkeed in la laayo bahallada dadka dhiba xadiidu ibni cumar wa abi lubaaba radia allaahu canhum qaala samica annabiy sala alla alay slam waayo يخضب على المنبر حال انه منبرك كخطبين يقول اليه اقتلوا دلا الحيات ابي سوينك واقتلوا دلا ذا الضفيتين ذا الضفيتين ندلا لبد الدليغود كان له لبد دليغود عد عد بحل مصر دبرك كله انت سكلنا سكلي وقت كاس ندلا واي لبد دليغود بوليه واي والابتر كان دبدا قابا ندلا oo jilbiska ah fa innahumaa kuwaani labadaani yadmisaani lbasara araggay tiraan markii la arko qofka indhaha dhacaya wayas tasqidaani waxay soo ridaan alxabla uurka islaanta uurkale hadday aragtana ilmaha dhicinaysa ka soo soo dhacay waa bahallo balaaye ah oo khatar ah ilahan kama galnay kuwaa weeyaan abeese waxaa jidha taa ka la-eg oo waa midobele daba go-an waaye ama wax yar ay taakada ka weynta dumarkii uur kale hadday arkaan ilmihii baaba soo dhacay indhihiina qofkii indhihii nuurkiisa kuwa ku candhuufana waa jiraan mogta indhihii baaba qofkiisa kala noqonay uurkiina waa soo dhacay waay hala laaya baa lii wa fii riwaaya maya ma gaarintaa qaala cabdullaahi fabaynamaa ana anigu wakti aan udaaridu eriyanayo buu yidhi xayatan abeeso liaqtulaha saan u dilo fanaadaanii abulubaaba ii dhawaaqay laa taqtulhaa hadilin hadilin hadilin buu yidhi anoo cayrsanaya faqultu waxaan idhi ina rasuulallahi sal ly slam nebi maxamed qad amara wuxuu amray biqatli xayaata abeesooyinka in la laayo faqaala wuxuu yidhi inahu nebigu nahaa wuxuu nahiyey diiday bacda daalika intaa ka bacdi can dawaatil buyuuti guryaha kuwa oo saaxiibka ah bahala guryaha iska soo galgalo oo halaqyo yaryar oo aan dadkana cunin oo dhib lahayn oo guryaha dadka kula nool war kuwa ayaan la dilin wahiyal cawaamiru cawaamir baaba la dhahaa midaan guriga ay iska dadka kula nool yihiin oo dhankooda ka camirayaan waa no- waa jin sidaa isku soo shabahaya oo kale ama ahba waaye kuwaa marka iska daayaa leeyi oo jinkaa isku soo ekaysiyaa lagu leeyi imaamu maalik se wuxuu leeyahy waa hadday meeshu madiino tahay meeshii kaleoo la arko waa ha lagu dilo waaye ayib wa fii riwaaya fara'aanii abulubaaba ay arkay aw zayd bnu khadaab mid buu ahaa akhrajahu lbukhaari xadiidu cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi baynamaa naxnu maca rasuulillahi sal ly slam annagu nebigan la soconnaa fii qaarin yaa id waktigaas nasalad calayhi meel qaar ah baa nebiga la socon waa god waxaa soo degtay walmursalaat fatalaqaynaahaa suuraddaa waa la kulannay min fiihi nebiga afkiisaanu ka qabsanay markuu akrinayey fahmada saxaabada intiiba hanana ku xafidno wa ina faahu nebiga afkiisu la radabun waxuu ka qoyanaa bihaa suuradda id waktigaa kharajad xayatun abeesaa soo baxday dood baa la jooga meel bohola faqaala rasulah wuxu yhi sal sl calaykum laazimo uqtulaha dila qaala wuxuu yidhi fabtadarnaaha waa u kala ordna fasabaqatnaa way naga carabha ord bay noogu been sheegtay qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi markay naga carabho god naga gashay wuqiyad sharakum sharkiinni iyada waa laga ilaashay waxba maynaan gaarsiin kamaa wuqiitum idinkaba sida laydinka ilaaliyey sharaha iyada sharkeeda waa laydinkala badbaadiyey sharkeedii ilahay baa idinka idinka ilaashay idinka sharkiinnina lawaa dili lahaydeena iyadii waa laga ilaashay waaye hawshu saasay ku dhammaatay wey ayib sam abras marka bahalo khataraa jira baashaasna saasi ku dhammaatay baabu istixbaabi qatlil wasaqi mid wasaq la yidhaahdo diliddiis oo sam abrasna waa la dhaha ama waa wasaq mid la yidhaahdo xasharaadka dadka dhibo balaayada wey mid meelahaas orordo hadda qallajis weyn oo kale ayo dadka cuntaa oo khatar ah na waa lagu sheegaa kutubaha sawirada bahalka kutusaya baa markaa magaca ogaatid laga fiirshaa meelo kaloo hadda wax laga fiirshana waa jiraan waaye xadiidu umu sharik ana nabi sal ly sl amara wuxuu amaraha wuxuu amray biqatli awsaaqi awsaaqda in la laayo bahalahaas in la laayo buu amr akhrajahu lbukhaari xadiidu caaisha zawji nabi sal ly sl ana rasul lla sal sl qala wuxuu yidhi lilwasaqi wasaqow nebigu wuxuu ku yidhi fowsiqu waa faasiq yarow walam asmacu ma maqal amara biqatli dilkiisa isagoo amray hadday faasiqo tahay mar waa la dilayaa bahallada kale ka dhib badan yihiin kuwan waa la laynayaa akhrajahu lbukhaariy baabunahyi can qatli namli quraanyada in la laayaa la iska reebayaa yaan la layn xadiidu abi hurayra radiallahu canhu qaala samictu rasul llahi sal ly slam yaquul qarasat namlatu qur-aan yaa qanintay ilaa jiraca iyo waxa qur-aanyada ay isku egyihiin nebiya nebi oo min alambiyaai nebi nebiyaashii ka mida qaniinta fa amara wuxuu amray biqaryati namli quraanyada godkeeda oo dhan in la gubo waxa meeshay degantoo dhan in la baabi'iyo qaryada tuula hadda waxaa looga jeedaa meeshay degan tahay wey fauxriqad waa la guday fawaxa allahu ilayhi ilaahay wuxuu u waxyooday nebigii an qarasadka namlatu ma hal quraanyaa inay ku qaniintay ba axraqta u gubtay ummatan ummad oo minal umami ka mida ummad dhan oo ummadaha ilaahay ka mida taasoo tusabixu ilahay u tasbiixsanaysay ummad dhan oo ilaahay u subxaanalaysanaysay ma saasaa ha- ha baddaa uga carootay baa u baabi'is berigii adduunka dagaalada sokeeye ka socdeen dowladdii soomaaliya intay dhacday kabacdi annana iskaba yaryareyn laakiin waa kutubtay cilmiga iska jeclay nin baa kacay sheikho soonahan wuu ka kacay lacalla masaajka in ahaydna waa laga yaabaa marka xadiidkaanu soo qaatay wuxuu u deliishanayaa haddii hal sh- cidi wa cidi wax ku yeesho hal qof hadduu wax ku yeelo qofafka kale oo qofka wax yeelay dhex galay oo ka dhashay xaggaasna iyagana in cagta la masho oo la baabi'iyo xadiidka mogtama mar si saxda uma fahmin hal xaba hadday wax ku yeesho ummadaan wax ku yeelin inaa wax yeesho maba aha weeye mogta maxaa kuwan kale u gubtay baa layidhi oo kugu kalifay yaa ha ee ka qofkan dembiga galo oo wax dilay oo kharibay isaga unbaa xaq lagu leeyahy laakiin ummad la hayaba iyo ummad kale ah in wax la gaarsiiyo waa xaqdarro iyo sharci darro iska gabagaba baabkani baabu taxriimi qatli riryati bisadda dilideeda xaaraan ahaansheeda xadiidu cabdilaahi bni cumar ana rasuul lahi sala alla alay slam qaala wuxuu yihi cudibat imra'atun haweeneyd baa la cadaabay fii hiratin bisad sababkeed sajanadha ay xirtay xataa maatad ilaa ay ka dhimatay bisaddi meel bay ku xidhay fadakhalat fiihaa annaara bisaddaa darteed fiihaa bisababihaa bay annaara ku gashay haweeneyd maxaa dhacay laa hiya islaantu maysan ahayn adcamadhaa mid quudinaysa cunno ma siinayn walaa saqadhaa mana waraabinayn id hiya xabasadhaa markay xirtay xirtay ilaa xayawaan noolaa weeye hadday kolle xirtay inay quudisaa la rabi walaa hiya tarakathaa kamana tegin oo ma sii dayn taakulu bisadu ha soo cunto min khashaashil arda ardada xasharaadkeeda ilaa intaas hadba guri bay ka boodayaan hadba meel bay saa uga dhacayaano meelahaasay bisadu wax ka soo cunayaan iskamana sii dayn hadday xiratayna waxma siinin intaasaa lagu cadaabay bisad bay dishay ummaddan dadka wada baabiiyey maxaa u malaynaysaa oo bisad haddii naar lagu galay la dilay oo la ciqaabay yaa kuwo jeel wax ku ciqaaba iyo kuwo si kale u baabi'iya iyo kuwo oo dhibaatadu waa badanta howl culus weeye akhrajahu lbukhaari baabu fadli saaqil bahaimi xoolaha kan waraabinaya fadliga uu leeyahay xoolaha almuxtarama xurmada leh iyo wa idcaamiha quudinteeda xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul lahi sala alla alay slam qaala wuxuu yihi baynamaa rajulun yamshi iyadoo nin soconayo meel fashtada calayhi lcadlashu oonkii baa ku darnaaday fanazala bi'ran ceel buu ku degay fashariba minhaa ceeshi buu ka soo cabay uma kharaja waa soo baxay faidaa huwa waaba isagoo markuu kor u soo baxay bikelbin ay ku sugan oo yelhafu carabka laalaadinaya oo yaakulu faraa ciidda cunaya min alcadlashi oon darti ciidda leefleefaya oon ay la yaaban oo ceelka haddii ninkaan ka soo baxa arka faqaal wuxuu yidhi ninkii laqad balaqa haadaa eygan waxaa gaaray mithlu ladii kii oo kale balaqa bi aniga i gaaray ilaa qofku waayo arag buu ku noqonayaa dhibaatada oon haddeerow ninkaani soo mara waa haddeerow ceelka ka soo cabi marka qofka oonka iyo gaajada iyo dhibta markuu soo arko xanuunkay leedahay buu garanaya marka wale wuxuu yidhi eygan dhibtii haysoo kala haysa famala'a khuffahu intuu ceelka ku noqdo khufku waa bahal harag samaysan oo biyaha lagu soo qaadi karo dadka hadda sigisyaanta iska masaxanayo waa khuf dhahaya ma- sigisyaantana biyo soo qaadi kara mada khufkii sibuu ceelkii kusoo dhaanshay ninkan uma amsakahu bifiihi afkiisa kusoo qaada khufkiiyo buuxo afku kusoo qabsaday gacnihiina dee ceelkuu gacnaha kaga soo baxaya ceelka gacnaha uu ku ku qabsanayaa wuu kusoo baxayaa khufkiiyo buuxana afku ku wataa uma raqiya waa soo koray fasaqal kelba eygii buu waraabiyey fashakara allaahu lahu ilaahay baa ninkii ku shukriyey ka raali noqday faqafara lahu ilahi waaba u dhaaf qaalu waxay dhahen yaa rasuulallaahi wa ina lanaa annaga ma waxaa noo ahaaday fil bahaa'imi mayeeraanka ajran xay xoolahan la dhaqaalaynaya iyo waxaan noolaha ma ajar baan ka helaynaa qaala wuxuu yidhi fii kulli kabidin beer dhammaanti radbatin qoyan ajrun ajar ba ah beer kastoo qoyan oo wax la taro ajar baa ku sugan allaahu akbar beer kastoo qoyan ajar baa laga helaya xayawaankii oo dhan wey weliba biyuhuna waxa la isisiiyo wax u weyn weeye oo ugu sharafta badan xadiidu abi hurayra qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama baynamaa waqti kalbun ay yudiifu werwareegayo biraakiyatin ceel goofkiis makaabkiis meesha kore eygaasoo kaadda u dhowaaday yaqtuluhu lcadashu oon inuu dilo id waktigaas ra'at waxaa aragtay hu eygii baqiyatun mid jirkeeda ka ganacsato islaanay haweeney oo min baqaayaa bani israa'iil reer bani israa'iil kuwa jirkooda ka ganacsada ah aa soomaaliga magaca inkaaran baa loo yaqaanay gabar inkaaran oo noocaas oo kuwa jirkooda ka ganacsada ah baa aragtay eygi waaye fanazacat muuqaha waxay siibtay muuqeedi muuq waa qofkii qofkii bay bixisay fasaqatu way waraabsay faqufira lahaa iyadii waa loo dhaafay bihi bisababihi eygaas ay waraabisay darteed gabadhii balaayada ka shaqaynaysay waaba la saamaxay waaba la saamaxay waaba la cafiyey saasay day la saamaxay janno ku heshay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab